Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda mashaariic kala duwan kuwaas oo lagu horumarinayo bilicda iyo kaabayaasha bulshada muhiimka u ah sida dhismaha waddooyinka, waxaana meel gabagaba ah maraya wejiga labaad ee dhismaha waddooyinka laamiga ah ee magaalada. Maamulka degmada Kismaayo oo ka duulaya horumarinta adeegyada bulshada oo ay ugu horeeyaan waddooyinka ayaa muddo maamulka degmada Kismaayo oo ka duulaya horumarinta adeegyada bulshada oo ay ugu horeeyaan waddooyinka ayaa muddeeyay xilliga rasmiga ah ee la bilaabi doono dhismaha iyo horumarinta waddooyinkii hore ee xaafadaha magaalada Kismaayo dhex mari jiray kuwaas oo xirmay kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka. Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay waqtiga la bilaabayo dhismaha waddooyinka xaafadaha dhex mara ee xirmay.
maanta oo bishu tahay sagaal iyo tobankii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo shan waxaan rabnaa maadaama muddo maamulka dowladda hoose uu soo waday habayntii iyo diyaarintii eh, waddooyinka mashruucii nagaad haddana uu meel gabagabaa marayo oo arrintii ay ku dhowdahay mashruucii boqolkiiba siddeetan oo najaxay waxaan rabnaa inaan u gudbo u gudubno oo maanta dadka u ilaamino qorshaha dowladda hoose oo ah in waddooyinkii kale oo dowladdii maxamed siyaad barre baabuurtu mari jirtay iyo kuwii eh, master bareenka lagu sameeyey labadaba inaanu haddii alla idmayo aan qorshe ka samayno waxaan rabnaa marka maanta laga bilaabo waxaan u diyaar garoobaynaa haddaan nahay dowladda hoose iyo shacabkuba inaanu waddooyinkii saarno haddii alla idmo xaafaduhu waxay noo kala leeyihiin dhowr qaybood baan u qaybinay Eh, xaafadda guulwade iyo shaqaalaha waxaanu ka bilaabi doonaa qeybta hore shan iyo tobanka nofembar bis soo socoto koob iyo tobnaad shan iyo tobankeeda waxaa xaafadaha labaad noqon doona farjano iyo cananley qeyb saddexaadna waxaanu ka dhigay doonaa haddii alla idmo koob iyo tobanka disembar iyo faanoole waxaan rabnaa dhammaan shacabka reer kismaayood inay u diyaar garoobaan inaan samayno magaalo qurux badan muddo waxaynu soo wadnay banayntii iyo qorsheyntii laamiyadii haddana si loogu diyaar garoobo laamiyadii dambe waxaan u baahannahay inaynu hawshaas aadno qorshahaas marka eh, bil gudaheeda waxaa bilaabmi doonaa calaamadayntii guddoomiyayaasha xaafad walbana waxaa laga rabaa inay qorshayaasheeda keento guddoomiyayaasha xaafadu ay keenaan intaas taas weeye waxaynu u baahan nahay magaalo qurux badan oo waddooyin leh oo isku dubbaridan oo la tartanta magaalooyinka soomaaliya dowladda hoose shaqadaas shaqo ballaan bay ka qabatay waxayna diyaar u tahay inay dhammaystirto shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqe